بsم الlh الحمd لله والصلاaة والسلام عlى رsuل الlh اllهma وفقna لma تحبه وترضاه وبعd waxaan isku dayeynaa in shاء allahu taعaalى inaan kelimaad ka nidhaahno mowduucaasi ku saabsan cilmiga iyo in waxyaabaha ugu waaweyn ee jannada lagu galo uu ka mid yahay waxaan isku dayi doonaa inaan koobo isla markaa waxaan isku dayi doonaa inaan nusuus badan akhriyo haddii ay suurtowdo sharaxeeda inta badan aan idinka idiin daayo ugu horreyn cilmigu guud ahaan waa waxii ilaahay subxaana wa tacaala nebiyullaahi aadam lagaga fadilay malaa'igta amase waa wixii aadam mu-ahalka looga dhigay inuu noqdo khilaafada dhulka ini jaacilun fi lardi khaliifa khilaafadaasi inuu ku guto sidaa ogeed baa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya waid qaala rabuka lilmalaa'ikati inii jaacilun fi lardi khaliifa qaluu atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku dima'a wanaxnu nusabixu bixamdika wanuqadisu lak qala inii aclamu ma la taclamuun wacallama aadama alasma'a kulaha huma acradahum cala almalaa'ika faqala anbi'uunii biasma'i haa'ulaa'i in kuntum saadiqiin qaluu subxaanaka laa cilma lana ila ma callamtana inaka anta alcaliimu alxakiim qisada tanoo duuduub ahaan sheegaysa uuna ilaahay subxaanah wa tacaala inuu malaa'igta u sheegay inuu dhulka khaliifo u yeelayo khaliifadaasina inuu aadam yahay inay sheegteen malaa'igtu markaasi mas'alo aanay aqoon badan u lahayn inay ka hadleen dabeetana ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jarribay nebi aadam calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu asmaada baray wa callama aadama alasma'a kullaha dabeetana malaa'igta loo soo bandhigay masaladaasi ay garan weyday kadibna ay yidhaahdeen subxaanaka laa cilma lana ilaa maa callamtana innaka anta alcaliimu alxakiim idan aqoontu guud ahaan waxaynu leenahay waa waxa aadam alla ku sharfay subxaanahu wa tacaala waa waxa keenay aadam inuu marka mas'alada khilaafada laga warramayo inuu dheeraado derajo malaa'igta waa waxa keena qofka bini aadamkaa mu-ahalka u siiyaba maamul dhammaantiiba walidaalika ilaahi subxaana wa tacaala reer banu israa'iil markay weydiisteen inuu u sameeyo nin madaxa ee ilaahay subxaana wa tacaala wa qaala lahum nabiyuhum in allaha qad bacatha lakum taaluuta malika taaluut baa boqor laydinka dhigay markii la yidhi qaaluu anaa yakunu lahu lmulku calayna wanaxnu axaqu bilmulki minhu walam yu'ta sacata min almaal sidee buu madaxnimada u helayaa bay yidhaahdeen annagaaba kaga xaq badan leh waxyaabihi ay sheegteenna xoolaa ka mid ahaa ilaahay baa wuxuu ugu jawaabay ina allaha astafaa calaykum wa zaadahu bastatan fi lcilmi waaljism wallahu yu'tii mulkahu man yashaa waa qadiyaddu sheeganaya nebi yuusuf markii uu rabay in madaxda laga dhigo qaala jacalnii calaa khazaa'ini alardi inii xafiidun caliim idan cilmigu duuduub ahaan waa waxa qofka bini aadamka ah sharafta u yeela waa waxa dhaxal siiya adduunka kan khilaafadiisa inuu yeelan karo ama wadi karo si kale markaynuu tilmaamnana ilaahay subxaana wa tacaala waxyigii uu nebi maxamed usoo dhiibayna calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu bilaabay masalat alcilm iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra warabuka alakram aladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam waa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aan kale waa ka ku tilmaamaya nuun waalqalami wamaa yasturuun ma anta binicmati rabbika bimajnuun inahaasoo dhamme waa iska muqadamaad guud oo tilmaamaya aqoonta iyo mudnaanta ay islaamka dhexdiisa ku leedahay iyo ilaahay subxaana wa tacaala nebiyullaahi aadam markii khilaafada loo dooranayay wixii lagu doortay inuu ahaa cilmi nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam risaaladiisii wixii lagu furay inuu ahaa wax akhrin iyo qalam iyo cilmi waxa ku saabsiisan bale qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoogu sheegayaa in cilmiga lagu hanan karo waxaan xooga kale lagu hanan oo dhan oo waa ka alla subxaana wa tacaala ku tilmaamaya nebi sulaymaan qoladii la joogtay وqاla اladي cindah cilm min اlkitaabi ana aatiika bih qabla an yartada ilayka طarfk markii ay sheegteen markay sheegteen cifrit min aljini markuu yidhi markuu nebi sulaymaan weydiiyey yaa carshigii balqiis keenaya waxa uu cifriitun min aljinni sheegay inta shaqada aad ku jirto inaan keenayo qabla an taquuma min maqaamik dowradaada shaqo inta ay socoto ayaan keenayaa buu yidhi waxaa laga keenayaa carshiga maxay saba waxaana la keenayaa xaggee falastiin bayt ulmaqdis waa malaa inta un dayaaradu hadda socdaan in leeg weeyaan yani four three hours or six hours intuu shaqada ku jiro inuu la soo boodo cifritun min aljinni uu keeni karo lakiin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu sheegay qaala aladii cindahu cilmun min alkitaab nin aqoon kale isagu leh oo kitaabka aqoontiisa wax laga siiyey isagu wuxuu sheegtay ana aatiika bihi qabla an yartada ilayka tarfuk ana aatiika bihi wuxuu sheegtay inuu keeni doono qabla an yartada ilayka tarfuk ilbidhiqsi in ka yar inuu ku keeni karo kayf siday u dhacday ilaahay baa garanaya subxaana wa tacaala laakiin una aqoonta bini aadamka maanta dunida uu ku hayo waa waxaan ilaa hadda technolojiyada bini aadamku haysta aanay gaadhin malaa un bini aadamka in ilbidhiqsi ka leg waxa intaa socon karaa waa signalska un hadda intaynu hayno signalladan telefoonada iyo telecommunicationka iyo waxa ka mooyi haddii carshigoo dhan inta dib loo reform gareeyo ase signal loo send gareeyo xagga kale laga receive gareeyo dabeetana farsamadu ay xadkaa gaadhi doonto laakiin hadda waxaa la hayaa ma gaadhaan waxaa meesha ka muuqato uun marka awoodda iyo xooggu waxaanay qabanin inuu cilmigu qaban karo awoodda iyo xooggu waxaanay qabanin inay aqoontu qaban karto walidalik ayaa maantadan dunidan xataa aynu ku nool nahay aqoonta bashariyadu irhigii ay kala dhaxashay yani aqoontan kale ee maanta dunida taallaa waa dhaxalkii reer nebi aadam wuxuu kala dhexlayay qoloba inay ku daraysay maanta waddanaa jira aan lahaynba resource waxba aan haysanin waddankooda waxba oolin haddana dunida dadka hogaamiye ka mid a bisabab alcilmi un qura jaban waa no resource country bay yidhahdaan waa waddan aan lahaynba wax resource oo dhulkoodu waa dhul aan wax ka soo saar lahayn laakiin aqoon baa waxay gaadhsiisay inay dhaqaalaha labaad ee duniyeed ama koowaad ama meelahaasi inay hiigsadaan oo dunida hogaamiyaan aqoon baa keentay idan aqoontu waxay qaban kartaa yutaataa bilcilm aw yutaataa bilcilm waxaan xoog lagu keeni karin baa aqoon iyo cilmi lagu keeni karaa ilaahayna subxaana wa tacaala cilmigaasi waa ka ku sharfay wax kastaaba cilmiga cidda ay dheer yihiin walidalik baa nebiyada ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu nebi moxamed tilmaamaya walowlaa fadlu llahi calayka waraxmatu lahama طaa'ifatu minhum an yudiluuk wama yadiluuna ila anfusahum wama yaduruunaka min shay waanzla allahu calayka alkitaaba walxikma wacallamaka ma lam takun taclam wakana fadlu llahi calayka cadiima nicmat lmacrifa ilaahi subxaana wa tacaala nebiyullaahi moxamed markuu u gallad sheeganaya wuxuu ugu gallad sheegtay inuu aqoon siiyey bashar oo dhanna ilaahay baa ugu gallad sheeganaya aqoonta wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay'a wajacala lakum alsamca walabsaara walafidata lacallakum tashkuruun ilaahay subxaana wa tacaala bini aadamka markuu u gallad sheeganaya waxa loogu gallad sheegtay iyagoo aan waxba garanaynin inay hooyooyinkooda dhaleen dabeetana ilaahay inuu siiyey adawaat lcilm lacallakum tashkuruun baa alla ku tilmaamaya subxaana wa tacaala waana manada guud ahaan nebiyadoo dhan nebiyullaahi yuusuf ilaahay muxuu leeyahy walamaa balaga ashudda aataynaahu xukma wa cilma nebi muuse ilaahay muxuu leeyahy walamaa balaga ashudda wastawa aataynaahu xukma wa cilma nabiyullaahi ciisa almasiix ilaahay muxuu leeyahy yaa ciisa bnu maryam اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل نبي الله إبراهيم إلهيم حليه markuu aabihii la hadlayay yaa abati inii qad jaءanii min alcilm ma lam yaأtika faاtabicnii ahdika siraaطa sawiya idan waa waxyaabaha alla cilmigu ku manaystay nebiyada waay basharka kale kaga dooran yihiin nicmat lwaxyi waa cilmi alle subxaana wa tacaala uu ku gaar yeelay waxaa qur-aanku ina barayaa cilmigu sidiisaba inuu yahay wax mudan nicmo mudan in gurba loo galo in loo safro in loo dhib muto in loo kadeedmo aqoon barasho daraaddeed inay tahay nimco waxaasoo dhan mudan sidaa ogeed baa ilahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa nebi muusoo leh waid qaala muusa lifataahu laa abrahu xataa abluga majmaca albaxrayni aw amdi istaagi maayo ilaan majmaculbaxraynka gaadho ama sanado aan socdo xuqabka culamada tafsiir qaar ka mida yidhah waa sideetaneeyo sannadood intaasoo sannadood baan u lugaynayaa buu leeya aqoontaa inaan soo helo waa ka alle subxaana wa tacaala ku tilmaamaya fawajada cabda min cibaadina aataynaahu raxmata min cindina wacallamnaahu min ladunna cilma qaala lahu muusa hal atabicuka cala an tucallimanii mima cullimta rushda nebi muuse oo ogol inuu nin kale dabagalo oo u daba socda inuu wax ka soo barto waar ma ku raacay ogolow buu leeyahy had hanuunkaad haysaan wax ka soo barte kari kari maysid baa la yidhi isna wuxuu leeya waa sabraya waa idan waa nicmo mudan in loo safro oo loo socdo waxaad ka garan kartaa culammadii muslimiinta iyo rixlaadkoodii haddaad kutubta culammada taariikhdooda lagaga warramayo iyo taraajimtooda akhrido waxaad u yaablaad ku arkaysaa aqoontu iyadaa nuura markaasi jahliguna waa dhulumaad aqoontu waa waxaan laga dhargin ilaahayna uu nebigiisa calayhi salaatu wasalaam oo dadka u aqoon badnaa uu haddana isaga ku leeya waxaad tidhaahdaa ilaahu ii kordha aqoonta waqul rabbi zidni aqoontaasi nooc kastoo ay tahay hadday aqoomaa waxtarka ala tahay islaamka agtiisa waa ku ammaanantay bale qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa nabiyullaahi sulaymaan walaqad aataynaa daawuuda wasulaymaana cilma wa qaala alxamdu lilahi aladii fadalanaa cala kaiiri min cibaadihi almu'miniin daawuud iyo sulaymaan ba cilmaanu siinay baa la yidhi subxaana wa tacaala ilahayna way ku mahadiyeen addoomaa ka fadilay maxaa lagu fadilay wa waritha sulaymaanu daawuud wa qaala yaa ayuha annaasu cullimna mantiqa tayr nabi sulaymaan intiisa soo taagay buu wuxuu leeyahay wardadow waxaa nala baray afshimbiraadka idan xataa af shimbiraad kolay ku tahayna inuu cilmigu waxtari yahay ayuu qur-aanku inoo tilmaamaya idan waa nebi hadlayoo le waxaa nala baray mantiqa tayr wa uutiina min kulli shay ina hada lahuwa alfadlu lmubiin mantiqu tayrkuu bartayna waxbuu ka faa'iido wuxuu ka faa'iiday dee waa carshu balqiis iyo warkan oo dhanba shimbir yar baa warkaasoo dhanba keenayba de bale shimbirka laftiisa ayaa sheegtayba sulaymaan inuu wax dheer yahay waxa uu dheer yahayna inay aqoon tahay markii uu waayey ee uu hanjabay ee uu yidhi ama waa dilaya ama waxan baan samaynaya ilahay wuxuu yidhi famakatha hayra baciidin faqaala axatu bima lam tuxit bihi waji'tuka min saba'in binaba'in yaqiin war aanad hayn baan soo koobay buu leeyahy sulaymaan xataa shimbirku wuxuu sulaymaan iskaga bidayaa marka kan war aan sulaymaan haynin inuu isagu hayo waji'tuka min saba'in binaba'in yaqiin war weyn baanu keenay bale ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu qur-aanka inoogu tilmaamayaa ibnu aadamkii walaalkii dilay ee dulmiga galay ee wareeree waxba garan waayey xataa in tuka loo soo diro si uu wax u baro idan xataa tuka inuu noqon karo wax cilmi laga qaato hadduu cilmi dheeraada isagu hayo fabacatha allahu guraaban yabxathu fi lardi liyuriyahu kayfa yuwaari sawata akhiih qaala yaa waylata acajaztu an akuna mila hada alguraabi fawaariya sawata akhi faasbaxa min annaadimiin bale qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa eyga wax la baraa inuu ka fadli badan yahay eygaan wax la barin oo ka wax la baray waxaa bannaan wixii lagu ugaadhsado kaan wax la barinse waxa lagu ugaadhsadaa ma asaxayo yacni xalaal ma noqonayo markaan warkaasi oo dhan soo koobo waa ka muqadama limawduucina oo ah cilmigu cumuuman kiisa nafciga leh noocu doonaba ha noqda inuu waxtar yahay adduun iyo aakhirabana inuu wax ka talo laakiin cilmigu wuxuu u kala weyn yahay shaygan macluumkaee shayga la baranaya siduu u kala weyn yahay wuxuu kaloo u kala weyn yahay sida uu maqsuudka aad rabto kuu kala gaadhsiin og yahay cilmiga keensanaya inaad beriis heshaa wuxuu qiimihiisu yahay beriis hal cilmiga keensanaya inaad naar ka badbaaddo jannana heshaa wuxuu qiimihiisu yahay janno iyo naar qiimaha ay leeyihin cilmiga keensanaya inaad quraanjo wax ka ogaataa wuxuu qiimihiisu yahay quraanjo intay waxtar leedahay cilmiga keensanaya rabu samaawaati waalardi inaad ogaataa akbar xaqiiqa dunida tan ka jirta inaad ogaataa wuxuu qiimihiisu yahay shayga aada ogaanaysaa intuu leegyahay idan cumuuman waxaynu leenahay cilmigu ku dhib loo gaar loo isaga waynu tilmaami doonaa oo qur-aanka iyo axaadiistuba tilmaamayso oo isagu madmuuma laakiin waxaan ka warramayaa cilmiga naafica cilmiga naafica laftiisa wuxuu u kala qiimo badan yahay waxa uu ku dhaxalsiinaya siduu ugu kala badan yahay idan cilmiga janno lagu helo wuu ka fadli badan yahay cilmiga kaloo dhan cilmigaa qofka ka qadaana jahli isagu ku dhan yahay waayo wixii ugu weynaa nolosha buu ka qaday markaynu nolosha qofka bini aadamkaa eegno adwaar baad maraysaa kala dambaysa dowrarkaad dhabarrada hooyooyinka iyo aabbayaasha kusoo jirtay waxba badan maad ogeyn dabeetana caloosha hooyadaabaad gashaa waxaad hooyadaa ku dhashaa sidii qur-aankuba sheegayay laa taclamuuna shay-a idinku aan waxba garanaynin laakiin maalintaa wixii ka dambeeya waxbarashaad bilowdaa isla markaana noloshu lixdaneeyo sano toddobaataneeyo sano adduunkan baa la kor joogaa wixii ka dambeeya ee xabaashu ay ka bilaabanto waa rawda min riyaad aljanna oo xufra min xufari naar dabeetana ilaa iyo qiyaamaha laga gaadhayo ilaa iyo jidkii siraad iyo miisaan iyo xisaab iyo xawd la marayo ilaa iyo laga tegayo janno iyo naar loo qaybsamayo cilmiga intaasi ka warramaya ee ah in inaad aakhiro badbaado oo weliba ay la socotana adduunkana in lagu badbaado yacni marka aan ka warramayo aakhiro iyo janno iyo naar iyo in lagu badbaadayo macnaheedu maaha in dunida lagu sii rafaadayo waxa weeyaan dunida lafteedana weliba lagu badbaadayo cilmigaasi wuu ka qiimo badan yahay cilmiyada kale oo dhan saas daraaddeed baa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy man yurid illaahu bihi khayran nabi moxamed alayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixeynka ku yaalay wuxuu tilmaamayaa man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin ilaahay subxaana wa tacaala khayrba qofka uu la rabo khayrba qofka uu la rabo diintuu baraa baa la yidhi diinta barashadeeda waxaa looga jeedaa waa cilmigii aad ku kala garanaysay xaq iyo baatilka waa cilmigaad ku kala garanaysay dariiqa jannada lagu maro iyo dariiqa naarta loo maro waa cilmigaad ku kala garanaysay rabu samaawaati inaad caabudayso iyo wax ka sokeeya inaad caabudayso waa cilmigaad ku kala garanayso wanaagga iyo samaha iyo xumaha ku kala baraya waa cilmiga keensanaya markaasi nuurka ah ee cagsigiisa lagu tilmaamay inuu dulumaad yahay walow brofessorka dunida ugu weyn laahawe brofessorka dunida ugu weyne hadduu ilaahay garan waayo waa wax la-aan waa jahli dhammaantii sidaa daraaddeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay afaman yaclamu anamaa unzila min rabbik kaman huwa acma afaman yaclamu anamaa unzila ilayka min rabbika alxaq cidda garanaysa wixii xagga alle laga soo dejiyay inuu xaq yahay nabi maxamed wixii lagu soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam inuu xaq yahay ka garanaya miyuu la mid yahay baa ilaahay leeyahy kaman huwa acma indhoole miyuu la mid yahay yacni waxaa laga dhigay qof wax arka iyo qof aan wax arkayni nolosha intay ka kala ogyihin qofka wax arkaya waa adawaatlcilmi waxyaabihii ugu muhiimsanaa buu haystaa wax badan buu ogaan karaa qofka se indhaha waayaa wax badan oo macluumaadka ka dhiman oo ka dhinaan kara waxaa la midabaa la tilmaamayaa camal qalbi cidduu ku dhacay indhala-aanta dhabti waa qalbiga qofka alle arki kari waayey subxaana wa tacaala ilaahay cirkan abuuray ee dhulkan abuuray ee isaga abuuray ee dunida leh ee jannada leh ee naarta leh rabu samaawaati waalardi qofka arki kari waaya ee u cibaadaysan kari waaya ee jannadii dariiqii lagu gelayay garan kari waaya ee jidka siraad wixii lagaga badbaadaya arki kari waaya ogeynba in jid siraad uu jiro iyo jahanamo korkeeda in la marayo qofka intaa aan ogayni waxba ma oga hadhow haba yidhaahdo wadnaha sida loo qalaan dhaqaanaye khabiir baan oo wadnahan beddelaa wadnuhu waxba sheegi maayo haddaad rabu samaawaadba garan weyday injineer baan aho combyuterkaan aqaana waxba combyuterku sheegi maayo rablcombyuter ba haddaad garan weyday idan waxa meesha yaalla wuxuu yahay aqoonta aan rabno inayn markaasi aqoon oo dhan waa ammaanaynaa baan leenahay marka hore hadday nafci leedahay oo taa shimbirku uu sheeganayay nebi sulaymaan ama eygaasi waxaynu idhi aqoontiisa eygaa la tababaray aqoontiisu inay wax nafci la tahay qur-aanka sugaya macnaheedu maaha markaan masaladan weynaynaya inaan leeyahay aqoonta kale ma jirto aqoonta kale way jirtaa laakiin waa in beriis lagu cuno waa jirtaa laakiin waa in nolosha lagu fudaydsado ama si kale haddaan u tilmaamo aqoonta scienska la ydhahaa maxay tartaa taman space factor bay yaraysaa bay yidhahdaan aqoon oo dhan marka la isku daro all sciences wuxuu ka warramaabaa la yidhahdaa time factorka wax lagu qabanayo in la yareeyo iyo spaceka waxaasi qaadanayaanna in la yareeyo labadaa shay yarayntooda basharka oo dhami wuxuu haystoo dhan ee ilaa aadamu kala dhexlaya ay ka warantaa ama combyuter dheh ama tibdheh ama wax kale dheh ama waxaad doonta dheh waxay idhahdaan this two points buu ka warramaa waktiga ugu yar in wax lagu qabto spaceka ugu yarna inuu wuxuu qaadan karo amaa tan kale aynu sheegaynaa waa ta nebiyadu ka tageen walidalik nebiyadu waa dadka u aqoon badan ee dunida tan korkooda yimi waayo iyaga waxa wax laga siiyey cilmi alle uunuu ogyahay subxaana wa tacaala oo aan caqliga bini aadamka lagu gaadhin caqliga bini aadamka mid aan lagu gaadhin ayaa iyaga la siiyey si ay bashariyadoo dhan u hagaan saa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam ina alambiyaa lam yuwarisuu diinaara wla dirhama wainama warahu lcilm faman ahadahu ahada bixadin waafir si kale haddaanu tilmaamo qays ibnu kathiir baa wuxuu leeyahay nin baa soo lugeeyey oo madiine ka yimi dabeetana wuxuu u soo lugeeyey inuu yimaado dimishqa dimishqa oo markaa uu joogo saxaabigii la odhan jiray abu darda abu dardaayoo dimishqo joogo uu yimi dabeetana wuxuu ku yidhi abu darda baa wuxuu yidhi maa aqdamaka ya akhi maxaa ku keenay maxaad doonaysa wuxuu yidhi xadiidun balaganii annaka tuxadiu can rasuuli illahi sala allahu alayh waalih wasalam inaan hubiyo un xadiid laygu yidhi nebi moxamed alayhi salaatu wasalaam ayaad adigu ka sheegaysaa waxaan madiine uga imi oo aan dimishiq u imi madiine iyo dimishiq waga waa la lugayn jiray waxaad qiyaasta qof intuu madiine luka bilaabay dimishqa tegay waxaan u socdaana wax kale maaha buu leeyahay hal xadiioo la yidhi nebi maxamed baad ka maqashay calayhi salaatu wasalaam inaan kaa helo abu darda baa wuxuu ku celiyay amaa ji'ta lixaaja wax danoo kale miyaad u imanin qaala laa qaala amaa qadimta litijaara war tijaare iyo baacmushtari ha kuuba laabnaato tan iyo shay labaad ha ku ahaatee dan kale miyaanay jirin intaad soo yara baacmushtar tagtay oo aad meesha timi haddana inaad tidhi bal xadiidkiina abu darda aad sii weydiisid qaala laa maya dan kaloo dimishqa iga soo gashay ma jirta buu leeyay dimashaq wax kaloo aan u imi ma jirto ilaa iyo inaan helo mooyaane xadiidkaasi nabiga calayhi salaatu wasalaam abudarda markaa ninkii war kaluu sheegay xadiid kaluu sheegay wuxuu yidhi qaala fa inii samictu rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalama yaquul abudarda baa wuxuu yidhi waxaan maqlay nebi maxamed oo le calayhi salaatu wasalaam man salaka طariiqan yabtagii fiihi cilman salaka allahu bihi ariiqan ila aljanna waxaan maqlay buu yidhi nebi maxamed ole calayhi salaatu wasalaam qofka jid mara jidkaasiya uu cilmi ku raadinayo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu mariyaa mase waxaa loo fudaydiyaa jidka jannada loo maro yacni waddada cilmigu waa waddadii jannada buu ayuu ku leeyahay abidarda nebigo caynkaa le baan maqlay buu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidku wuxuu kaloo sheegayaa waina almalaaikata latadacu ajnixataha ridaa'an liطaalibi اlcilm malaa'igtu garbaheeda ayay daadajisaa oo meesha ayay ku soo dhowaataa raalli ay ka tahay daraaddeed qofka kan cilmiga raadinaya wa ina alcaalim wuxuu kaloo u sheegay xadiidkaasi qofka cilmiga barta ilaahay subxaanah wa tacaala weynidiisa mar hadduu baranayo in ilaahayna isna makhluuqaadkiisan kale u sakhiro xataa makhluuqaadku isaga ilaahay u weydiinayaan dembi dhaaf saa daraaddeed buu wuxuu nebigu leeyahy waina alcaalima layastakfiru lahu man fi اsamaawaati waman fi lardi xata alxiitaanu fi lmaa qofka caalimka ah waxaa dembi dhaaf ilaahay u weydiiya cirka kuwa jooga ee malaa'igta ah iyo makhluuqaadka alla abuuray ee dhulka jooga xataa kalluunka badda ku jira ilaahay dembi dhaaf weydiiya buu yidhi markaasuu sii wada wuxuu yidhi wafadlu lcaalimi cala alcaabid qofka cilmiga leh waxa uu dheer yahay qofka cibaadaysta ka fadli lqamari calaa saa'iri lkawaakib inta uu kowkabku ama dayaxu inta uu dheer yahay xidigaha kale xidigu waxbay inoo ifiyaan laakiin marka loo eego dayaxa binisbati ilayna innaga marka laynoo eego dayaxa dee ka iftiin fiican qof kastooo ilaahay caabuday horta waa caalim qof kastooo ilaahay caabuday waa caalim laakiin haddana qofku hadduu caabid quran noqdo asuu aqoontiisa sharciga ay kori weydo masaa'il badan buu can jahlin ugu dhacaa ama masaa'il bidaca ha noqoto ama waxyaaba xaaraana ha noqoto ama waxyaaba mutashaabihaad ha noqoto wax badan buu isagoo isla khayr kororso uu la waayaa sidaas daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam qofka caalimka laakiin caalim hadalla lagama warramayo waa caalim cibaado ku darsaday kan laga warramaya waa caalim waxaan uu sido uu yahay wax qof ku shaqaynaya wuxuu nebigu leeyay wuxuu la mid yahay sida dayaxu uu la mid yahay xidigaha kale siduu uu la mid yahay buu ula mid yahay caalimka iyo caabidka waxa u dhexeeya intii xadiidkii macruufkii a wada taqaanay sheegayay ninkii sagaal iyo sagaashanka dilay ee u yimi dadka ku yidhi waar ii sheega dadka yaa u cilmi badan ninka magaaladiina u cilmi badan ii sheega ay wadaad cibaadaysta u sheegeen nin zaahido oo meel iskaga cibaadaysanaya taasina waxay kaloo daliil u tahay masale kale laakiin markii loo tilmaamay waxaa loo tilmaamay nin meel ku cibaadaysanaya ninkiibuu u yimi wuxuu ku yidhi waryaae sagaal iyo sagaashan baan dilay ee toobad maleey may buu ku yidhi toobad kiina wuu ku daro isna boqol buu kaga dhigay haddana nin uun isla toobadkeen buu ahaa dadku ku noqdo haddana wuxuu yidhi waar ii sheega dadka yaa u cilmi badan nin caalima baa markii dambe loo sheegay ninkaa caalimkaa markii loo sheegay ee u yimi wuxuu yidhi war boqol baan dilay toobad ma leeyahay ninkii boqol dilay haa buu ku yidhi waman yaxuulu baynahu oo isaga iyo toobadda yaa kala celinaya buu yidhi toobad buu leeyahy laakiin cilmigiisa waxyaabaa tilmaamaya ninkii su-aashu weydiiyo qurowgama jawaabin wixii uu u baahnaa ee uu ku badbaadi lahaa buu u sheegay waana wadiifada caalimka laga rabo caalimku maaha su-aal marka la weydiiyo haa maya xalaal xaaraan intaa inuu idhaahdo ee caalimku waa abiib waa abiib alquluub waa abiib qofka ku hagaya jidkii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam idan markuuse jawaabtii su-aashiisa markuu uga jawaabo haddii ay jirto qofka kan xaaladiisa waxuu ka ogaya ama waxuu u arkaya in khayr ugu jiro inuu ugu daro weeyaan ninka waxaa la weydiiyey toobad ma la leeyahay haa buu ku yidhi laakiin wuxuu kaloo ugu daray aqoon kale oo ah qofku markuu xumaha ka baxo waa go-aan u qaatay laakiin go-aankaasi inuu sugmaa waxay u baahan tahay inuu bii-a kala helo environment kale ula dhaqmo inuu helo dabeetana wuxuu ku yidhi niyow meeshan aad joogto waa bi-a daydayo dad dulmi badan baa jooga ka dhex tag magaalo hiblaayo qaba buu yidhi taas baa dad ilaahay caabuda ay joogaane yacni wuxuu ugu daray qofku haddaad khamriga iska daynayso meesha khamriga lagu cabo waa inaad ka tagtaa asxaabta khamriga cabto waa inaad jartaa haddaad laakiin weli la saaxiibtay way adagtay waxaad u baahan tahy kuwa khamriga cabin inaad la saaxiibto ku xidhantid kuwa xagga khayrka kuwa haga inaad ku xidhantid sida awgeed bu wuxuu u tilmaamay wixii uu u baahnaayo kale oo ah environmentka inuu bedelo ahlulcilmigana sidiisaba culammadaa garata qof kastaaba inta uu cilmi leeyu dee wax ku miisaamaya caamadu kawaacidka ee dadka wacdiyey is hortaagee waxoogaaga sheega saydan oo kale iyo ka iska cibaadaysta masaajidkae jooga tusbixiisa roga ee halkaa lagu yaqaana cibaadada badan leh iyo ninka khabiirka cilmiga leh sheekh shariif cabdinuur waxaa laga yaabaa inay isku si u yaqaanin intaba waa culammadii waddanka inay ku yidhaahdaan shariif cabdinuur iyo kan wax wacdinaya iyo kan cibaadaya intaba inay culammada ku tirayaan laakiin maaha cilmiga waxaa garta un dadka ahlulcilmiga qofka waacid wuu noqon karaa qof dadka wacwacdiye inta uu fahmo dadka u gudbin kara wuu noqon karaa laakiin taa macnaheedu ma aha inuu caalim yahay caabid wuu noqon karaa qof iska cibaado badan oo wardigiisa iska haysto oo iskaga hadha ahlu fusuuqa iyo waxaasi oo dhan oo dikrigiisa badsada oo ahlu khaflaha ka taga oo u baxa inuu noqdo dadka ilaahay xasuusanee dikrigiisa haysta laakiin ma aha inuu caalimiyey cilmigu waa dhaxalkii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam qayb yaro ka mid aad adigu markaa haysataa oo ah qismi alcibaada ama qayb yaro ka mid aad haysataa ah qismi dacwa inaad wax wacdinayso amaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam dhaxalkuu ka tegey intan wuu ka ballaadhna sidaa ogeed buu nebigu wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam xadiidkan dheer ee abidarda akhrinayo ina alculamaa warithatu lambiyaa culamada oo keliya ayuunbaa ah buu leeyahy kuwii dhaxlay nebiyada caalimku nebiguu dhaxlay muxuu ka dhaxlay caalimka xaqiiqigii nebiga wuxuu ka dhaxlay wixii uu siday oo dhan hadday cilmi tahay wuu ka dhaxlay hadday cibaado tahay wuu ka dhaxlay hadday dhowrsooni tahay wuu ka dhaxlay hadday diin dadgaadhsiin tahay wuu ka dhaxlay caalimku waa inuu dhaxlaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuxuu yihi wa in alambiyaa lam yuwarisuu diinaaran walaa dirhama nebiyadu inoogamay tegin buu leeyahy xoolo adduun kamay tegin inamaa warasuu lcilm aqoon bay ka tageen faman akhada bihi akhada bixadin waafir xadiidkii imaamu tirmidi iyo abu daawuud iyo ay warinayaan culamo badanina ay tasxiixinayaan sida sheekh alalbani iyo rag la midi wuxuu xadiidkaasi sheegayaa marka qiimaynta uu islaamku cilmiga siinayo wuxuu kaloo xadiidku sheegayaa cilmigu inuu yahay ariiqii jannada waayo saxaabigan ninkan u yimi wuxuu ku yidhi waxaad raadinaysu soo cilmi ma ahayn idan cilmigu cibaadaadka ugu badan buu ka mid yahay barashadiisu haddii ay la socoto maxay niyadii ikhlaaska ahayd kibir iyo dadka aad kula murantid iyo magacaad yeelatid iyo wixaasi aanay ku jirin ee aada mukhlis tahay iyo inaad ilaahay ugu cibaadaysato intaad barataba inaad dabaqayso hadday kaas kuula socoto iyo inaad dadka gaadhsiiso isaga ka fadli badan cibaadaadka caadiga ah waa dariiqii jannada maanta adigu hal salaadaad tukan kartaa shan salaadood oo fararaad tukan kartaa labaatan iyo sunnaa waxaad doonto sheeg konton tuko haddaad se shan qof toban arday haddaad wax bartay faatixada barto ay ku tukadaan ama sida salaada loo tukado aada barto ay ku tukadaan tobankoodii salaadoodna waad leedahay toban konton farala baad leedahay ninkii kale waa sunnayaal wixii waday shan faralun buu leeyahay faralkiiyo sunnuuna isuma dhigmaan idan sida qurhe cibaadadaada aada u badin karto waxaa ka mid a cilmigaasi saa daraaddeed baa waxaa loo tilmaamay inuu yahay dariiqii jannada shan qof markaad salaada bartay salaadoodii mid lamid a baad leedahay si awgeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamayaa dhaxalkii nebiga inuu ninkaasi yahay ninka haya dhaxalkii nebiga cilmiga marka isagaa ajarku ku bataa acmaasha la qabanaya isagaa lagu hagaa waa kii xadiidkii saxiixa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamayo abikabshat alanmaariya xadiidku sheegayay wuxuu uhi waxaan maqlay nebigoole calayhi salaatu wasalaam saddex baan idinku dhaaranayaa buu nebigu yihi halla waan idinka warramaya waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam saddex waan idinku dhaaranayaa buu yidhi oo sadaqa xoola ma yarayso waxaad bixisay xoola kuma yaraadaan ka labaadna eh qof cid ma la dulmi qof ma soo gaadho dabeetana kuma sabro ilaa iyo sharafti buu kororsadaa cizi ayaa u kordha yacni inta lagu dulmiyo inaad ilaahay dartii isaga sawirtid adoo goosan kara ama wax iska dhicin kara wadaad iyo waabinba dadku waxaad moodaa hadda inuu jeceliyey inuu isagu gacanta sare yeesho inuu wax iska celiyo laakiin haddaad sabirta buu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ciza kuu kordhaya masalada saddexaadna wuxuu nebigu yidhi baabka su-aasha qof ma furo ii dhidhiibayda ilaa iyo baabka faqrigaa loo furaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dad waxweydiisadka iyo shaxaadka iyo baabkaa baabu mas'alaa haddaad furto fatax allahu calayhi baaba faqrin aw kalimatin naxwaha buu xadiidku qoraya saddexdaa wuu ku dhaartay nebigu calayhi salaatu wasalaam halla wuxuu yidhi waan idinka warramayaa dhagaysta muxuu nebigu ka warramay dunidu waa afar nin unbaa dunida afar unbaa jooguu nebigu tilmaamaya afar unbay u sugnaatay mid ilaahay maal iyo cilmi isugu daray labadaasuu isku haystaa maal iyo cilmi cilmigu wuxuu keenayaa inuu camalkiisii oo dhan uu xaqa u hago oo markaa ilaahay kaga cabsaday oo qaraabo ka xidhiidhiyey oo wixii ilaahay uu xaq ku lahaa ka bixiyey oo sidii alla ugu talagalay xoolihiisii uu isticmaalay kaasi buu nebigu yidhi manaasisha ugu fiicana jannaduu gelaya biafdali lmanaasil weeyaan mid labaad buu nebigu raaciyo ah nimaan isagu xoolaba haysan laakiin cilmu haystaa cilmiga uu haystaa marka waxa uu keensanayaa inay niyo fiicani ula socoto oo ah oo saadiqa niyo beenbeena maaha niyo dhaba niyo kuwii nebi maxamed lahaa waxaan idin saara idinmaha iyo iga hadhoo kale ee ooyayay oo kale ah niyo ah buu haystaa wuu rumaysanyah ilaahay hadduu lacag soo gelin lahaa adduun soo geli lahaa siduu hebel u galay inuu isna u geli lahaa inuu qaraabada ka xidhiidhin lahaa khayrka ka taageeri lahaa jihaadka ku bixin lahaa khayr oo dhan inuu ku adeegsan lahaabaa ka dhab ah hadduu helana wax kale kuma isticmaalaya saasuu isticmaalaya kaasina buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam waa biafdali lmanaasil saaxiibkii buu la macyahay waxa uu wax ku helay waa maxay waxa uu wax ku helay cilmigiisii cilmigiisii iyo labadan cagsigooda oo ah mid aan cilmi haysan laakiin xoola haysta waana saa dadku u badan yihin wax haystaa dabeetana xoolahaas uun ku dabakay aan markuu doono sake ka bixinayn markuu doono qaraabo xidhiidhinayn markuu doono ka samayn meeshuu doonaba kala dhacaya kaasi buu nebigu yidhi yatakhabat fii maalihi bigayri cilmi laa yataqi fiihi rabba walaa yasilu fiihi raxima walaa yaclamu lilahi fiihi xaqa khabta cashwaa soconaya oo aan maxay dhacdhacayo aan ilaahayna kaga cabsanaynin qaraabana ka xidhiidhina waxna kaasi waa biakhbati lmanaasil buu nebigu yidhi meesha ugu xun ayuu gelaya midkaa kasii liitaa jiro isna meel la gelaya waa kee waa mid aan isagu cilmi iyo maal toona haysanin niyad xumina ay u raacday wallaahi haddaan lacag leeyahay buu leeyahay hollywoodka iyo meel heblaayaan kasoo tuman lahaa maba haysto laakiin wax go-aan ka ah haddii ilaahayba wax soo geliyo inuu isna meel heblaayana tago heblaayana la tunto meel heblaayana taga ka kaasina kiibuu la koox yahay baa la leeyahay waida ltaqa lmuslimaani bisayfayhima adii oo kale weeyaan falqatilu walmaqtuul fi nnaar waayo kana kulun xarisun calaa qatli akhiihi aw calaa qatli saaxibi kanina waa caziima ka go-an haddii ilaahayba soo geliyo inuu firinbidho idan labadan ninkii cilmiga lahaa hadduu xoolo leeyahy waa biafdali lmanaasil haddaanu xoolo lahaynna waxaa la yidhi waa maxay waa biafdali lmanaasil kii cilmiga aan lahayna hadduu wax haystana waa inkaar qabe haddaanu wax haysanina waa inkaar qabe labada goorba balaayuu helaya idan cilmigu wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yahay ariiqa saxa ah ee jannada loo galo cilmiga marka aynu ka warramaynoo dhami waa cilmigaa ilahay kugu xidhaya aman huwa qaanitun aanaaءa aleyli saajidan waqaa'ima yaxdaru alaakhira wayarjuu raxmata rabbi qul hal yastawi aladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuun inama yatadakaru ulu lalbaab ilahay wuxuu lehay subxaana wa tacaala miyay siman yihin baa la tilmaamayaa ku habeenkii taagan oo ilaahay subxaana wa tacaala u cibaadaysanayo saajid iyo qaa'imba ah oo aakhiro warwarkeedu ku badan yoo cabsanaya oo haddana ilaahay naxariistiisana aan ka quusanin kaa iyo kaan sidaa yeelaynin miyay siman yihin dabeetana waxaa kaloo la yidhi qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun kuwa waxgara kuwa wax garanaya waa kuwe waa kuwii sidaa yeelayay kuwaan wax garanaynina waa kuwe waa kuwaan sidaa yeelaynin cilmiga kani waa ka uu nebigu calayhi salaatu wasalaam inugula dardaarmay fidintiisa barashadiisa raadcadiisa ulugayntiisa waa ka laynoo tilmaamay waa kaa uu nebigu leeyahy balliquu canii walow aaya xadiidkii bukhaari aayadna ha noqotee dadka gaadhsiiya ama waxoogaagan isaga lagu beriska lagu raadsado wa antum aclamu bishuuni dunyaakum kuu nebigu tilmaamayay laakiin maanta waxaad moodaa dadku inay isweydaariyeen labo waxay isweydaartay cilmigii hunguriga iyo kii aakhirada ka hunguriga wax walba waa loo ogolyay ka hunguriga waxaa loo ogolyay maxay wakti aabbuhu inanka wuxuu leeyahy horta waxaan rabaa inuu waxbarto laba iyo toban iskuul ka soo baxo hadhowna dhakhtar injineer kan baan la rabaa toddoba lix sannadood oo kaleo jaamacada intaa lacagta waa lala daba taagnaanaya haddaan abiyo hooyo ku wadina adaaba isla daba taagan habeen iyo maalba waad dhididaysaa maxaad u dhididaysaa inaad dabiib noqoto waad soo xoogsanaysaa lacag badan baad soo xoogsanaysaa lacagta o dhan waxaad ku bixinaysaa labaatan kunna waxaad u shubaysaa jaamacadda intana adigaa beriskaaga iyo noloshaadi ka raadinaya waxaase xoog iyo xoolaa waxaad ku bixinaysaa aqoontii hunguriga amaa aakhiro ka aakhiro dadku waxay raanraadiyaan talow sacuudiga sheekh ma ka helaysaabay ku odhanayaan minxad daraasiya wallaahi waxaan rabaa inaad diinta bartee iyada waa mid bilaashun baa laga daydayayaa hadduu aakhiraba noqdo nina iskama ogolo inuu wakti iyo lacag iyo waxba toona iska geliyo wuxuu rabaa iyada mid bilaash oo meelaha aan qolo bixisay in lasoo helo waxay ahayd dadku inay hantidooda iyo maalkooda ku janno galaan waxay ahayd dadku hantidooda iyo maalkooda inay ilaahay kitaabkiisa ku bartaan walidaalika ba culamadii hore waxaa cilmigooda nafciga u lahaa waxay ahayd naftoodii iyo maal ibnu xibbaan baa wuxuu leeyahy shan jeer baa noloshayda kaadi cabay buu leeyay shantaba cilmiguu rabay inuu barto isagoo rexlo cilmiyeed ku jira ayuunbuu meel lamadegaa kusoo baxay oo haraad uu baktii gaadhay shan goor baan kaadi cabay buu leeyahy imaam ibnu xibbaan tarjamadiisa kaga warramaan intuu talabulcilmi ku jiray innagana burciya hargeysaan furtaan kaadida usoo cabay way yidhaahdaa waxay ahayd in kaadida loo cabo si janno loo geli lahaa hadday kollayba kaadi cab tahay inaad u cabto inaad janno ku hesho oo ilaahay subxaana wa tacaala jannadiisa aada gasho sidaa awgeed ayaa cilmigaa janno lagu gelaya waa ka ilaahay leeyay yarfac illahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilm darajaat waa ku alla ku tilmaamaya waa kaa nebiga calayhi salaatu wasalaam la farayo inuu ilaahay ka baryo inuu korsado cilmigu ikhwati waa waxa fitanka lagaga baxo ummaddu kullamaa jahligu bato waa kullamaa fitanku ay sii tira bataan oo madoobaato oo meel loo kaca la garan waayo si awgeed baa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamayaa wاlraasikuuna fi lcilmi yaquluuna aamana bihi kulu min cindi rabbina markay fitnadiiyo imtixaanku dhaco faama aladiina fii quluubihim zayq fayatabicuuna ma tashaabaha minhu ibtigaءa alfitna baa ilahay yidhi ama raasikiinta waa ka ilahay qur-aanka ku tilmaamaya lakin اlraasikuuna fi lcilmi minhm wاlmuؤminuuna yuؤminuuna bima unzila ilayka wma unzila min qablik wاlmuqimiina الصلاة wاlmuؤtuuna الزakاة wاlmuؤminuuna biاllahi wاlywm اlآkhir ulaئika sanu'tiihim أjrا cظيma waa ka ilaahay leeyay bal huwa aayaat bayinaat fi suduuri aladiina uutuu lcilm wamaa yajxadu biaayaatina ila aalimuun waa ka alla le wayara aladiina uutuu lcilma aladii unzila ilayka min rabbika huwa alxaq wayahdi ila siraati alcaziizi alxamiid waa ka alla leh waliyaclama aladiina uutuu lcilma anahu alxaqu min rabbika fayuuminuu bihi fatukhbita lahu quluubuhum waina allaha lahaadi aladiina aamanuu ila siraati mustaqiim waa ka ilaahay leh qul aaminuu bihi aw laa tu'minuu in aladiina uutuu lcilma min qablihi idaa yutla calayhim yakhiruuna liladqaani sujada idan cilmigu waa ka mashkiladda qofka ka saara waxaan leenahay cilmiga aan ka warramaynay roone waa cilmiga shareeco ee janna lagu tago culuumta kale ee aan sharciga ahayn waxeeda anfaca leh shareecadu way bannaynaysaa waxeeda aan anfaca lahayn waxeeda aan anfaca lahayn waxaa ka mid ah fayatacallamuuna minhuma maa yufariquuna bihi bayna almar'i wa zawjih waa cilmi darara wayatacallamuuna maa yaduruhum walaa yanfacuhum baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala kaasoo kale cilmi maha ama cilmiga kibirka ku dhaxalsiiyaa cilmi maha falama jaءathum rusuluhum biاlbayinaat farixuu bima cindahum min alcilm waxaaqa bihi ma kanuu bihi yastahzi'uun duul baa ilahay wuxuu yidhi markay rusushu caddaymaa ula timi intii yarayda hore ay haysteenun bay la farxeen waa qolada cilmiga maadigaa bada baratay inta badan ku dhacda xoogaaga yaree sayniskee loo sheeg sheegay oo ah irtigii reer nebi aadam intaasina cid gaari ma leh waa dhaxalkii reer nebi aadam oo dhan reer nebi aadam wixii ay aqoon tajribo kusoo heleen ee noloshan cidiba cid u dhiibtay wax afka laysaga sheegay iyo waxa qoraal laysugu sheegaba lasoo waday ayaa meelahan jaamacadahan iyo inahan yareer yar yaalla intaa taalla marka ay bartaan dad badan oo ka midi waxay noqotaa intii aakhiraba way ilowsiisaa dabeetana farxuu bimaa cindahu min alcilmi waxaaqa bihi maa kaanuu bihi yastahzi'uun hadduu cilmigu kaa noqdana faa'iida ma leh hadduu noqdo ku ilaahay leeyay faacrid can man tawallaa can dikrina walam yurid ila alxayaata addunya dalika mablaguhum min alcilm ina rabbaka huwa aclamu biman dalla can sabiilihi wa huwa aclamu biman ihtadaa qolaa ilahay wuxuu yidhi aqoonta intay ka og yihiinba waa wax yar oo ninkaana aakhiro ogeyni dee wax badanba ma oga ninkaan ogeyn maalin khamsiin alfa sana ah dunidan taariikhdaynu hayno o dhame waa imisa waxaa laga yaabaa taariikhaynu imanka ka warranay basharka inu wax qorqora iyo waxa kane afar kun oo sano shan kun oo sannadood meelahaas inay tahay shan kun oo sannadood maalin qiyaamahaba iskaga badan marka bacsigu dhacee dadka lasoo tubo ee ilaahay la wada hor keeno ee xashrigu yimaado ee xisaabtanku yimaado fii yawmin kana miqdaaruhu hamsiina alfa sana fasbir sabra jamiila inahum yarawnahu baciida wanaraahu qariiba yowma takunu asamaau kalmuul ninka aan maalintaaba ogaynin muxuu og yihi haba ma oga ninka aan ogaynin dadkani jid yar oo jidka siraad la yidhaahdo ay mari doonaan oo qofka camalkiisiiya wuxuu ilaahay uun u geystay uu yahay markabka la fuulo doon iyo tareen iyo wax kala toon aanay jirin farsamona meel lagu dhaafo aan ahayn oo meel la yidhi muuska middi afkeed ka fiiqan middi afkeed wax ka fiiqan intaad ku socon kartaa farsamada quree lagu dhaafaa waxaa la yidhi waa ninkii camalkiisa uu dubdhiga baa la yidhi wax kaloo horu marinayaa ma jiro ninka aan ogeyn maalinta nebiyadu allahuma sallim sallim sallim taagan yihin ninka aan ogeyn wain minkum ilaa waariduha kana calaa rabbika xatman maqdiya naar in la wada dul mari doono ninka aan ogeyn maalin inta dadku wada haraadaan xawdka nebi maxamed ciddii ka cabtaa inay haraad goyn doonto ninka aan maantaa ogeyni ninka aan janno iyo naar kala ogeyn waxba ma oga cilmiga aan taa wax kaa tusinina cilmi maaha idan waxaynu u baahan nahay ya abati inii qad jaanii min alcilmi ma lam yaatik fatabicnii ahdika siraatan sawiya qofka ina yidhaahdo war aqoon xagga alla abaan hayaa in laga dhagaysto aqoontaasi adduunkuna waa tu ku saxmaa dadku adduunka iyo xoolaha iyo qaaruun markuu kibray ee qooqay kuwii cilmiga la siiyey maxay yidhahdeen wa qaala aladiina uutuu lcilma waylakum hawaabu اllahi khayru liman aamana wacamila saalixa walaa yulaqaaha ila saabiruun ama qoladii u rayraysay iyo isagiiba meel daran bay u kaceen idan waxaynu u baahan nahay aqoonta dhabta ah ee ariiqa jannaa inaynu garanno aqoonta dhabta ahi waa ilaahay aada barato subxaana wa tacaala waxa lagu caabudo aada barato xalaashiiyo xaaraantu aad kala ogaato qabriga waxa malaa'igta loogu jawaabo aada ogaato adduunkan sida loo kor soo raado aada barato iyada lafteeda cilmiga oo ah cilmi aakhiro qofka tawxiidka haysta afaman yamshi mukiban calaa wajhihi ahda am man yamshi sawiyan calaa siraatin mustaqiim qofkaan ilaahay garanaynin wuxuu la mid yahay ku madaxa ku socda xataa noloshan adduun waxba kuma haysatid idan ikhwati fi lcaqiida ma rabo inaan war badan sheego xataa haddaynu isnidhaahno akhriyo quro nusuusta kitaab alcilmi culammadu kusoo ururiyaan ama qur'aan ama xadiida waxaad moodaa wakti badan inay u baahan tahay akhriskeeda iyo tafsiirkeeduba ama cilmiga iyo dalabkiisa iyo fadliga ku jira ama caalimka iyo fadliga alla siiyey ama cilmiga iyo anfaca uu leeyahay ama cilmiga iyo ikhlaasku uu baahan yahay ama cilmiga iyo dariiqiisa ama cilmiga iyo qaabka loo barto yacni abwaab tiro badan tiro badan tiro badan bay culammadu ka qoreen daris muxaadariya laba toona wax lagu koobi karo maaha laakiin waxoo dhami gun bay leeyihin guntu waxa weeyaanu ilaahay barashadiisa ayaa ah dariiqa lagu badbaado cilmigaasi nebiyada loo soo dhiibay baana ah cilmi ka una saxsan una toosan jahlina aanu ku jirin cilmigaasoo qura ah ka kale ee cilmiga bini aadamku waa wax koro oo kobca gafa oo dhaca toosa oo qaldama wax waliba ka suurtagal yihin kanise waa absolute value waa waxaan isbeddel lahayn waxaana soo dejiyey maxay alladii yaclamu sira wama akhfa ilaha wax kasta og anzalahu bicilmi ayaa ilahay leeyay subxaana wa tacaala ilahay baa aqoontiisa ku soo dejiyey ilaha wax walba garanaya idan waxaynu u baahanay ikhwatii fi lcaqiida inaynu cilmiga sharcigaa u dadaallo barashadiisa u dadaalo ku dhaqankiisana u dadaalo barashadiisa u dadaalo siduu u kala horeeyana u baranno waayadan dambe manhijiyadii cilmigayd intay luntay baa waxaa laga yaabaa inaad aragto manhajuljarxi watacdiil qolaa cilmiga kasoo bilaabaysa kutubu taraajum akhriskeeda kasoo bilaabaya ama sixat lxadiid kasoo war halkaa lagama bilaabo war furuud alcayn baa ku saaran fardulcaynkaa laga bilaabaa sharciga waxaa laga bilaabaa waxa adiga ka asaxaya waxa caqiide kuu noqonaya waxa cibaado kuu noqonaya waxa shaqo kuu noqonaya qof kasta waxa ku waajiba wixii isaga fardulcayn ku ah haddaad taajir baac mushtariya tahay tijaarada cilmigeeda inaad barataa waajib bay kugu tahy haddaanad tijaarada baranin waad dambaabaysaa waayo ma kala garanaysada xaaraamta iyo xalaasha waxaynu u baahanay inaynu ahmiyad badan siino kitaabka alleh iyo sunnada nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo ah cilmigii nebi moxamed inoo keenay ee ilaahay samada uga soo dhiibay inaynu wax dhaba ka ogaano dabeetana ku camal fallo asalaamu calaykum waraxmat ullah